arrinta arrin xun weeye muxuu ahaa dee waxaan u arkaa inay soomaaliya weerar ku tahay kenya ay doonayso hantidaada iyo inay boobto dhulkaada iyo badhaada haye marka marka dabcan sidaa dowladda soomaaliya ugu falcelisay bal ka waran
soomaaliya dowladda soomaaliya waxaan ka sugaynaa inay si lamid ah u dhiganta ama ka xoog badan kenya waxa nagu samaysa inay ku samaysaa rabna laakiin dowladdu way ka hadashay qoraal dheer bay soo saartay toddoba qodob ka koobnaa
anigu ma aqrin qoraalka laakiin waxaa laygu yidhi muxuu ahaa tallaabooyin ficil ah oo ka muuqdaa ma jiraan baa laygu yidhi marka dowladda waxaan ka sugaynaa inay tallaabooyin qaado sida kenyaba tallaabooyinka u qaaday
laakiin dowladdu qoraalkeeda dabcan misaal siyaasadeed iyo deganayaasha ka muuqdo marka waana wixii loo baahnay soo mahan
fiiri waxyaalaha qaarkood deganaansho mar walba deganaansho waa loo baahan yahay laakiin waxyaalaha qaarkood waxaa loo baahan yahay in markii laba dowladood leeyahay oo dowlada ay weerar tahay dee in la difaaca la rabaa dalka iyo iyo balihiisa ma garanaysaa iyo danta dadka soomaaliyeed oo lagu difaaco diblomaasiyada af iyo hadinba haddii loo baahdo marka kenya wax khaldan bay samaysay waxay nagu qabsatay badayadii iyo biyahayagii awalba iyadoo dhul aanu lahayn iyo dhul aanu lahayn haysatay waxaa loo baahan yahay si adag in loogu jawaabo kenya anu saasaan qabaa marka adigu jawaabtaad rabtay in lagu jawaabo maxay noqonaysaa
anugu wasaaradda arrimaha dibaddana kama shaqeeyo xukuumaddana kuma jiro sharci disiyaashaan ku jira laakiin waxaan mas-uul ka ahay waan u dhaartay dalka iyo dadka wixii danahooda ah inaan muxuu ahaayeto dowladda kula xisaabtamo oo kontaroolo marka dowladdu kenya dowladda kenya waxa ay samaysay wax aada iyo aada iyo aada u xool xun bay samaysay baddeedii bay nagu haysataa middayna arrintaa nagu haysatay haddee sida aan qabaa waxa weeye in jawaabteeda jawaab u dhiganta sawirkaygii bay soo cayrisay waxyaalo badan oo warqadooda waan akriyo ku qoran oo sida iyago abaal noo galeen abaalay noo galeen anugu ma garanaye inay muxuu ahaa dadka soomaaliyeed maal gashadeen kenya inay gaab ka baayacmushtaraan in muxuu ahaa dadka qaxootiga soomaalida ah adduunku adduunku cunada siiyo iyagu xoma ay siiyaan united nationska iyo un siyaarada wax siiya ciidamadoodii baa dalka iyagii jooga oo maalin walba dadka iyagii leynaya oo duqeynaya maxaa tuulooyin iyo dad shacaba iyo hoola dhaqato oo joorfal nagu haya waxaasoo dhan baa loo baahan yahay in loo loo loo jimleeyo ma garato ha wayahay marka aada aadaad u salugsan tahay go-aanka dowladda iyo sida hadda habka diblomaasiyadeed u wajahda arrintan saan kuu sheegay waa la ii sheegay ma akrin go-aanka dowladda marka inaan akriyaan u baahna way waan gartay marka laakiin xal aan ahayn in xiriirkii loo jaro ama loo goodiyo ka sokow soo ma ahayn arrintan in si diblomaasiyadu wada hadal ah loo xaliyo waraaga diblomaasiyad miyay kugula dhaqantay adiga markay safiirkaaga cayriso waxaa la arkay qortay maxaase adigu u baryootamaysaa halkee ku daloosha annagu dadka soomaaliyeed inaanu ku midaysanaan ba rabnaa muxuu ahaa meesha keliya oo dadkaan kala tegay oo islaynayo oo dhabarkii isu jeediyey waxa keliya lagu midayn karaa waxa weeye cadowga banaanka ah oo weerarka ku haya ma garatay hadal baanu kaga adkaanay nidaamka tigreega ahay saddex dir koaan hadlaynay sideedii february labada kun iyo sideed iyo tobankii oo tigreega nidaamkiisii o dhan ku burburay hadan anagu ummad awood la ilaahay awood siiyey baa nahay laakiin markaanaan anagu isla socon oo kala socono dabcan waxa iyo wax lamid a dhacayo adinaga maxaana kala haysanayo biyaha qaadanayo hawada nagu qabsanayo mar dhaweyd baa kenya laga soo wareejiyay hawada waadaga dalkan soddon sanaa la birilaqaysanayo no more birilaqan dambe oo maxaaha ajnabina birilaqaysto
laakiin arrintan dacwadda ee badda soo maxkamaday hor taalaa soo mahan war dee ma aha laba shaqo iskuma leh hawada wixii maxkamad hor yaalla maxkamadda hor yaalayn laakiin arrinta tan xuduudkeena weeye meesha muxuu ahaa sahanka laga sameynayay shirkaduhu ka sameeyeen marka sahan ma samaysan kartaan mana soo bandhigi kartaan wey hadda iyagu waxay leeyihiin ma garata dalka iyaga horbaanuna wixii dowladda iyagu khalad annaga ku qabsanayna laakiin iyagu shaqo kuma lahayn ahaa inay annaga dalka iyaga nagu qabsadaan hadda hadday xamar nagu qabsadaan waxaan leenaha maxkamadaan geyno wariyaa isla way marka idinku ka xildhibaan ahaana sidee idin taabanaysa waxaa hadda dhacaya
anigu anaa aniga zakariya oo guddoomiyaha xisbiga garsoora magacaygaan ku hadlaya xildhibaanna waa laakiin mas-uul kama ahi xildhibaanada kale iyo iyo iyo golaha shacabka mas- mas-uuliyadooda ma saara aniga waxaan ka hadlaya ra'yigayga wey oo xisbigaas madax ka ah xildhibaan qaranna ah waya ugu dambeyn marka ma dhici doontaa inaad dowladda qudhida la xisaabtantaan wax ka weydiisaan
wixii dowladdu ay khaladana waa kula xisaabtamaynaa waxay saxdana waa ku bogaadinaynaa intaas weeye waajibkaygu waa intaa looga jawaabo dadka soomaaliyeedna lagu mideeyo midnimada soomaalida inay soo noqotaa loo baahan yahay dawladda tan haddii dadku u midoobaan ciday u baahan tahay ma jirto ilaahay maahane ma garato dadka soomaaliyeed awood weeye dad muxuu ahay hadday isku duubmaan cidna agtooda aysan iman karin weeye waa ogta